guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka imaamu shaafici ee magaalada burtine ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhammaystirka dhismaha masjidka dhismaha masjidka ayaa bilaabay guddiga masaajidka culimada iyo qaar ka mida bulshada ku nool magaalada burtinle sheekh cawid xirsi faarax oo kamid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka imaamu shaafici ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhismaha masjidka dib masaajidkaas wuxuu ku yaalaa xaafadda wadajir iyo maxaan idhahdaa barabaraha xaafadda howlwadaag aagga dhirta amteel oo ku taalla wadada gobolyareed masaajidkaas waxaa weye dad baa bilaabay muxsiniina baa dhulkiisa waxaa weeye gaday iyadoo aan markaas waxaan loo hagaajirin kadibna ilaa markii adigu hawshiisa waa socotay muddo waxaan filaya hadda saddex bilood oo dhowdhowa waa socotaa hadda wuxuu marayaa masaajidka dhagaxiisa qaybta dhagax waa dhammaaday kahor daryihii sare baa la xiray daaqadihii iyo albaabadii iyo dadidii iyo cagdhigii iyo howlahaasoo dhan baa waxaweye dhiman dadka muslimiinta marka waxaan ugu baaqaynaa inay wa ka qayb qaataan masaajidka intaa la waday waxay u badnayd hawshiisu dibadda laga wadayo dad khayrlaha siiye gabdho u badan oo gabdho ah intooda badanba oo reeb dibadeed ah yaa waxa hawshiisa waday oo intaas muxuu ahaa soo gaarsiiyey maanta kahor darihii saddexdan tir ahaa uu xiran yahay wuxuuna aanu hayno aan hadda isleenahay aad ugu howlgasheen daaqadihii iyo albaabadii iyo maxaa dadidii waxaanu jeclaysanay dee masaajidka waxaa loo dhisayaa waa reer buurtile iyagaa muxuuah ku cibaadaysanaya ka faa'iidaysanaya iyadoo ajarka qof kastaaba uu wixii uu ku darsaday leeyahay waxaanu jeclaysanay in muxuu ahda ummadda reer buurtile aan la wadaagno odayaashii kalena muxuu ahaa adigu aniga baa la yidhi warwarkaas adigu maanta balbixiyo in badan baan midiyaha soo wada istaagnay bal maanta xafiiska booqo adigu si gaara warkaan waxa way u bixi walaalyaal marka inaan ka qayb qaadanno yaa muhiim ah weliba watiga haatana muxuu ahaa waxa aanu rabnaa in aan dedno masaajidka daaqadihii albaabada gelino haddii cagdhigii iyo maxaan idhahdaa salaaxidii iyo howlushiisu waa badan tahay oo dee guriga marka la taago waxa weye waxa la dhahay guriga waa taagmay laakiin markaas hawshiisa loo tagaa walaalyaal marka qof walba waa aynu nafteenna iyo ehelkeenba uga qayb qaadanno intaa dad baa dhimanaya oo muxuu ah maalin kasta qofbaa qabriga loo sii wadaa qof kastooba wixii maaragtay aad waalidkaa hadduu dhinto walaalkaa dhinto ehelkaagii dhinto masaajidda wax ugu dar inta badan innaga waxaanu naqaanaa in muxuu ahaa xoolo iyo wax badan la qalo oo maaragtay halkaas xoolo badan lagu barbarsho laakiin waxaa ka muhiimsan waa sadaqada jaariyada nabigu wuxuu leeyahay qofka markuu dhinto camalkiisu waa go-ayaa ilaa saddex arrimood maahne saddexda arrimood waxaa ka mid ah sadaqa jaariya sadaqadaas walaalyaal aanu ka qayb qaadanno masaajidkaasna reer burtin loo sugaya hadda masjidka imaamu shaafici ee magaalada burtin ayaa ka mid noqon doona masaajida ugu waaweyn ee lagu barto culuumta shareecada islaamka iyo qur-aanka kariimka